sahayda agabka caafimaadka ee indiya gargaarka cuntada ee gaza maraykanka waa dalka bixiya gargaarka dunida in ka badan dal kasta oo caalamka ah sanad maaliyadeedkii laba kun iyo labayolabaatankii oo keliya waxay waajibisay toddobaatan bilyan oo doolar taasoo ah hal boqolkiiba wadarta guud ee miisaaniyadda federaalka ee loo qoondeeyey gargaarka bini'aadanimo horumarinta dhaqaalaha nabadda iyo amniga iyo qaybaha kale ee dibadda macadda qaabka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu u wajahayo gargaarka dibadda marka uu bilaabo muddoxileedkiisa labaad bisha januari ee sannadka soo socda laakiin inta lagu guda jiray muddoxileedkiisii ugu horreeyey trump wuxuu sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii aragtidiisa ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxaan eegi doonnaa waxaa shaqaynaya waxaan shaqaynaynin iyo in waddamada qaata doolarkeenna ee aan ilaalinno ay danteenna ku jirta annagoo hore u sii soconna waxaan keliya u soconnaa inaan deeqaha shisheeye siinno kuwana ixtiraamaya oo run ahaantii aan saaxiibbada nahay madaxweyne ahaan trump wuxuu jaray qaar ka mida kaalmada dibadda laakiin koongareska ayaa inta badan dib u riixayay soo jeedinadiisa ku aadan inuu sidaasi sameeyo wuxuu sameeyey hoos u dhac weyn oo ku yimid lacag kasta oo ku socota isbeddelka cimilada wuxuu sameeyey isbeddello kale sida gargaarka falastiin laakiin in badan oo ka mid a siyaasadda caadiga ah ee gargaarka maraykanka ayaa sii socotay iyadoo aan isbeddelin trump ayaa xadiday taageerada maraykanka ee dhaqaalaha ku baxa adeegyada waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista mudduxileedkiisii ugu horreeyey ee aqalka cad sida maamuladii hore ee jamhuuriga waxaana la filayaa inuu mar kale sameeyo marka loo eego maamulka biden waxaa jiray wadiiqooyin xarumaha bixiya adeegyada ilmo iska soo ridista ay ku helayeen dhaqaalaha ku baxaya waxyaabaha ay ka mid yihiin waxbarashada iyo ilmi iska soo ridista maamulka trump mudduxileedkiisii hore ma oggolaanin inuu maalgeliyo hay-adaha u ololeeya ilmo iska soo tuurista marco rubio oo trump uu u doortay inuu noqdo xogayaha arrimaha dibadda wuxuu u sheegay koongareska bishii febraayo waxaa adduunka ka dhacaya waana quseeyaan waana in maraykanka uu daneeyaa laakiin aragtidiisa ahaan siyaasadda maraykanka ee amerika kow ayaa leh mudnaanta arrimo dhowr ah waxaan luminay dhammaan caqligalnimadii ama waxaan si joogto ah isaga indhatiraynaa baahiyaha maalinlaha ah ee dadka maraykanka ah ee dadaalka badan waxaana ka hormarinaynaa arrimo ama dad kale marar badan galiig ayaa sheegtay in maamulka cusub ee trump uu si taxadir leh u eegi doono halka lagu bixiyo cashuurta ay bixiyaan muwaadiniinta maraykanka waxayna tiri waxaan tuhmayaa inay jiri doonto xisaab hubin lagu samayn doono dhammaan barnaamijyada hay-adda u s a i d ee caalamiga ah ee boqol dal oo kala duwan oo caalamka ah hadafka ay raacisay wuxuu noqon doonaa in maraykanka uu wax badan uga helo waddamada qaata doolarka cashuur bixiyaasha